saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ka dhacay dil uu xayawaanka libaaxa oo ka mid ah kuwa halista ah u geystay gabar afar iyo toban jir ah dilkan ayaa ka dhacay goob lagu xanaaneeyo duurjoogta oo ku taalla koonfurta nairobi sida ay ku warantay hay-adda duurjoogta kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo k w s gabadhan ayaa waxaa meydkeeda laga helay meel u dhow webiga afbilati ee mara gudaha dalkaas dadka ku nool deegaanada inta badan lagu xanaaneeyo ama ay ku yaalaan beeraha xayawaanaadka ayaa kadib dhimashada gabadhani cabsi badan ka qaba inay waxyeelo u geystaan libaaxyadaasi dhacdadan ayaan ahayn mid ku cusub gudaha dalka kenya jimcihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd marsidan oo kale gobolka nayeeri libaax uu ku cunay nin kontoni afar jir ahaa